qaahira anoo arday ka ah ayaan ku arkay isagoo markaas inta moos ka kayimid niman ruush a la socda ayaan halkaas ku bartay aniguna naadiga ardayda soomaaliyeed baan waxaan ka ahaa xogeeyo guud wuu iskay baray inuu raadiya mouska ka shaqeeya oo ii sheegay wuu mardhowna ka bilaabay haddana isla markiina wuxuu yacni kaalinta weynuu sameeyey waxaa weeye ninkii ruushka ah soomaaliga ku hadli jiray oo asna raadiyaha naftiisa mooska ka shaqayn jiray waa ninkii af soomaaliga baray si fiican kabjag baa la ohan jiraa cabdi xaji goobdoon baa baray runtii cabdi xaji goobdoon marka raadiyaha nin aqoon le buu ahaa nin wax akhriska diyaadsadu ahaa xataa markuu meesha qaahire ugu soo marayay carabiga maadaama uu aabbihiis wadaadna uu ahaa kuna fiicnaa wuxuu igala ballamay inaan mar walba inta safaaradda moos ka tago aan buugaag carabi ah ugu soo dhiibo ayuu igula tashta carabigu aad u jeclaa run ahaantii aabbihiisna wadaad buuba ahaa xaaji gobdoon oo isla wasaaradda warfaafintu ka shaqaynayay marka nin wanaagsan oo akhlaaq oo edab miiran buu ahaa runtii nin ahludiin uu ahaa wax kaloo hadda waa sanadkee waqtigaas waxa weeye sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii anuu markaan meesha ka ahay xogayaa ardayda qaahira aan ka ahay waa kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii kadib kadib anigu markaan soo dhammaystay ayaan waxaan imid oo shaqo laga siiyey wargeyska sys somaali youth league ayaan ka shaqeeyey wax yar isagan marka ku bartaba meesha isagu ma ka shaqaynin laakiin waa meerkaasaan isbarana maxaa yeele isla markiiba waxaa la egeeyey wasaaradda warfaafinta maadaama s y s ay markaas ayada xukuumadda haysay wasaaradda warfaafintana ayada ahayd marka markii la arkay inaan carabigana inta ka shaqayn karo kuwii carabiga dowladana ay soo saaraysa aan ka shaqaysan karaa markaas la egeeyey wasaaradda warfaafinta waa markaan isbaranay marka cabdica si fiican isku sii baranayno
raadiyo muqdisho ka shaqaynaya xoogeeda bal ka waran todobaatameedii ilaa lixdameedii dhabaadkeedii baa la shaqaynaysay cabdi see buu ahaa aad bu aad iyo aad aad iyo aad wuxuu ahaa nin iska jecel buu ahaa xaflad kastoo la tago xataa xaflaadka diiniga ah xaflad kasta inuu tago uu dadka la hadlo uu xikmad xikmado siiyo jaamacaadka xafladahooda xataa waa tagayay asagaa jeebkiisa baabuur loo keenaya ma aha jeebkiisuu ka bixinaya dadkuu raacayay waa tagayay waxbuu faa'iideynaya cabdu ma aha nin biliyatigii invitationka loo dhiibo ku aadamahna nin aad loo yaqaanu ahaa wax badan buu marka jeclaa inuu dadka u faa'iideeyo runaanta wax wanaagsan oo soomaalinimo ah oo qeyra oo wataniyad ah sababtoo ah wuxuu tabay in soomaalinimadiiba sii dhammaanayso wataniyadiina sii dhammaanayso in qabiil waxaan ahayn aysan maanta soconin oo mar labaad u soo noqday qabiilkii marka intaasna anu ka oran lahaa runta kusoo gaabin lahaa
shaqooyinkuu soo qabtay ha ahaato madaxdu la soo shaqaynayla wasaaraddii maxaad uga xasuusataa madaxdii waxaan xusuustaa mar laga dhigay muxuu ahaa maxamed siyaad bare wariyihiisa inuu noqday oo ka shaqeeyey muddo la shaqeeyey kabacdina wasaaradda warfaafinta loo soo bedelay isla mar labaad uu ka noqday agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta uu ka noqday ansaga ka ogahay run ahaantii intaasaan ka maalmihii dambe dabcan way sarkayseen ka waran muxuu ahaa nin kaaga sheekeynaya maxaad isla xasuusan jirteen horta ayaamahan waxaan la yaabsanahay sideedaba sidii maanta dhowda soomaaliga la xusayey ma arag yumkin inuu bukay xaflooyinka kama muuqan laazim waa bukaysaan u malaynayo marka wax kale oon oran kara runta intaasaan ku joojin karaa weliga inta waxaan imaan jira halka saaculaad maanta haddan